إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة asalaamu calaykum dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qaraxyo khasaare dhaliyey ayaa ka dhacay gobollada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose dowladda federaalka ayaa ka hadashay hubkii ay dhowaan la soo baxeen mucaaradka iyadoo sheegtay in ciidankii ilaalinayay hogaamiyeyaasha mucaaradka ay ka saari doonto liiska askarteeda madaxweynaha dowladda jabuuti ayaa imaaraadka carabta ku eedeeyey inay sabab u tahay xasilooni darida ka jirta geeska afrika askar ka soo goosatay safka dowladda federaalka ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyagoona ka warbixiyey qaabka ay uga soo baxeen ciidamada dowladda federaalka iyo waxyaabihii ku kalifay arrinkaasi hogaamiyaha maamulka la baxay puntland ayaa lagu eedeeyey inuu boob ku hayo khayraadka gobollada uu ka arrimiyo maamulkaas موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلام waa siddeed iyo labaatanka dulqacdaha kun afar boqol afartan iyo lix kuna asteysan shan iyo labaatanka bisha shanaad labada kun shan iyo labaatanka intaas waxay ahaayeen qodobada kuwooda ugu doorka roon iminkana kusoo dhowaada iyagoo faahfaahsan qaraxyo khasaaro dhaliyey ayaa ka dhacay gobollada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose haddii aan ku horrayno shabeellaha dhexe qarax ay mujaahidiinta ka fuliyeen deegaanka buurane ayaa lala eegtay ciidamo burundeys ah kuwaasi oo ku lugeynayay deegaankaasi waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari oo ka tirsan ciidanka burundi dhanka shabeellaha hoose qarax ay mujaahidiinta ka fuliyeen gudaha magaalada buulamareer ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa goob isbaaro ah waxaana ku dhintay hal askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay dowladda federaalka ayaa ka hadashay hubkii ay dhowaan la soo baxeen mucaaradka iyadoo sheegtay in ciidankii ilaalinayay hogaamiyeyaasha mucaaradka ay ka saari doonto liiska askarteeda waa kan cadnaan xaaji muxsin oo inoo faahfaahinaya warkaasi wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka cumar cali cabdi ayaa ka hadlay ciidamadii ilaalada uu ahaa mucaaradka oo ay jimcihii kulan ku yeesheen qeybo ka mid ah magaalada muqdisho wuxuu sheegay inaysan u dulqaadan doonin hubka gaadiidka iyo ciidamada ay la soo baxeen mucaaradka isagoo askartii ilaalinaysay ugu hanjabay in ay la xisaabtami doonaan kana saari doonaan ciidankooda wuxuu intaasi ku daray inaysan ogolaanaynin in mucaaradka ay hub culus iyo gaadiid dagaal oo badan ku dhex maraan gudaha magaalada wasiiru dowlahan ayaa hogaamiyaasha mucaaradka ku eedeeyey inay u yeerteen ciidanka dowladda federaalka ee jooga furimaha dagaalka si ay ilaalo ugu noqdaan wuxuu intaasi ku daray in ay xubnahan mucaaradka laftooda ay la xisaabtami doonaan sida uu hadalkiisa u dhigay sidoo kale wuxuu ku andacooday in magaalada muqdisho ay amni tahay arrintaas oo ay ku diidan yihiin mucaaradka oo laftooda shaki badan ka qaba in weerar uga yimaado dhanka dowladda federaalka weli waxaan ku taagannaha hub waaweyn aan la isticmaali karin magaaladan waa magaalo amni ah waa magaalo seef ah wax dhibaataha ka jira ma jiraan sabab loo qaato qora weynna ma jirto waxaannu la xisaabtami doonnaa baabuurta hubka saaran yahay iyo hubka waaweyn intaba ciidan aanan askari aanan lagu ogeyn mas-uul iskama tegi karo meelna ma aadi karo waana lala soconaa haddii ilaa raad waxyaabaha culeyska keenaayay ka mid tahay ciidanka furmaha jira in inta la wacda kaaleyna waardiyey la yidhaahdo waa ku guda jirnaa ciidankana waa ka saaraynaa kuwa watan waa lala xisaabtama haddii ilaa raad baabuurta aan buufsaneen baabuurta buufsan kuwa aan nambarka lahayn iyo kuwa qoryaha saaran yahay intaba qof walba oo mas-uul ah nambar leeyahay nambarkaas ka badanne looma dulqaadanayo hadalkan ka soo yeeray wasiiru dowlaha ayaa tilmaamaya in dowladda federaalka ay wajahayso caqabado dhan weliba leh oo ay ugu horeeyaan kuwa uga imaanaya xagga mucaaradka oo maalin ka hor dhoolatus ka sameeyey gudaha magaalada muqdisho iyadoona saraakiisha mucaaradka ay sheegeen in ay ka hor imaadsan yihiin musuq maasuqa uu xasan sheekh ka wado gudaha villa soomaaliya madaxweynaha dowladda jabuuti ayaa imaaraadka carabta ku eedeeyey inay sabab u tahay xasilooni darida ka jirta geeska afrika ismaaciil cumar geelle oo ah madaxweynaha xukuumadda jabuuti oo u warramay warbaahinta radio faranse international ayaa ka hadlay kaalinta ay dowladda imaaraadka carabta ku leedahay xasilooni darada ka jirta dalal dhaca qaaradda afrika wuxuu sheegay in dowladdan dhaqaalaha ay ku bixinayso dalalkan ay ka leedahay ujeedooyin militari iyo inay isku ballaarinayso qaaradda wuxuu soo hadal qaaday ismaaciil cumar geelle lacagta ka badan boqolka milyan ee uu rabo imaaraadku inuu ku bixiyo afrika taasoo uu ku tilmaamay inuu ka leeyahay qorshe ah inuu ciidamo calooshud u shaqaystayaal ah ku sameeyo kuwaasoo danaheeda ka shaqeeya wuxuu yidhi hogaamiyaha dowladda jabuuti imaaraadku wuxuu caqabad ku yahay xasiloonida gobolka xilli uu la hadlayey radio faransa international dowladda imaaraadka carabta ayaa inta badan waxay maalgashi ku samaysataa dalalka afrika oo ay soomaaliya qayb ka tahay waxayna maamushaa qaar ka mid ah dekedaha ku yaala soomaaliya imaaraadka carabta ayaa waxaa sidoo kale lagu eedeeyaa inay qayb ka tahay colaadda dabadheeraatay ee tan iyo sannadkii labada kun saddex iyo labaatankii ka taagan waddanka suudaan iyadoo dhaqaale ku bixisa kooxda r s f ee uu hogaamiyo maxamed xamdaan doglo oo dagaalka kula jirta militariga waddankaasi dadka qaar ee la socda siyaasadda imaaraadka ayaa sheegaya in dowladdani ay u adeegto reer galbeedka gaar ahaan maraykanka iyadoo la wadaagto xogaha muhiimka ah sida goobaha ilaha dhaqaale ee dhaca waddamada afrika si kastaba dalkan yar ee lagu magacaabo imaaraadka ayaa ilaa sannadihii siddeetanadii iyo sagaashamaadkii waxa uu qayb ka ahaa dagaallo badan oo lagu qaaday waddamada islaamka sida lubnaan afghanistaan soomaaliya iyo yemen waxaana dad xoog ogaal ah sheegayaan in ilaa iyo iminka ay jiraan saldhigyo ku yaalla geeska afrika oo u adeega ilaalinta damaca imaaraadka carabta askar ka soo goosatay dowladda federaalka ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyagoona ka warbixiyey qaabka ay uga soo baxeen ciidamada dowladda federaalka iyo waxyaabihii ku kalifay arrinkaasi waxaa faahfaahintaasi aanbaqaadaya axmed cabdulaahi askariga ugu horreeya oo lagu magacaabo xasan kuusuu sigaar ayaa waxa uu ka mid ahaa ciidanka maamulka la baxay jubbaland isagoo ka baxay xilligii ay dagaalada isku horfadhiyeen askarta xasan sheekh maxamuud iyo kuwa axmed madoobe waxa uu uga horaan ka waramayaa sida ugu baxay ciidanka jubbaland uguna biiray kuwa dowladda federaalka waxa uu dhanka kale sheegayaa magaalooyinkii uu tagay intii ay socdeen dagaaladii waaweynaa ee dhex maray xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka
waxaanyaan isku dhiibnay dowladda xasan sheekh xasan sheekh markii muqdisho aan lala geeyey intaa xasan sheekh isu dhiiban janaab cabdal markaa ka tagteen xaggee ladiin qaaday waxaa nala geeyey biroole markaas ciidamada jubbaland aa aydeen haa ciidamada jubbaland aan ka mid ahaynay biroola nala geeyey waa nalaga qaaday waqti adi kow iyo toban sac oo subaxnimo ah waxaa nuula daadiyey xeebta ee istaanbuul meelay dhahaan doomanaa nalaga saarey waxaa na wado markaa taliyaa na wado oo gaashaan lala dhaho wuxuu noo waday inaan la dagaalano ridida kale oo xasan sheekh uu watou abaabulaya doomanka ada meel dhexe ay marayaan badda dhexdeeda yaa nala dhahay waan isdhiibeynaa waxaan isku dhiibeynaa nimankaa kaloo ridada oo ah xasan sheekh ciidankiisaan isku dhiibewaxaa haysta xasan ciraaqi askarigan isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in mar la geeyey deegaanka burshi sheekh ee gobolka shabeellada dhexe halkaasi oo uu ku qabsaday dagaal adag oo ay la galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo intaasi ku daray in halkaasi ay ku dhinteen askar iyo saraakiil uu aqoon u lahaa dagaal ayaan aani oo burso sheekh waa nala soo laayaaday dagaalka annagaas saan u soconay waddanka ma kala garanayni saan u soconay waa meel tuulada agteeda oo ah markaan mareyno waa annagaa nuula soo bilaabay waa la kala cararay adig wixii baktin karo way baktiyeen meesha dad badan baa yaa ku baktiye dadaad taqaano meesha ku dhintay dad badan aan garanaya aa ku dhintay meeshayaasha ciidanka wax maa ku dhintay meesha haa mid taliyo urur oo ah iyo haa gaashaanle askariga labaad ee ka soo baxay safka ciidanka dowladda federaalk ayaa isna ka mid ahaa maamulka la baxay jubbaland waxa uu sheegay inuu gatay taliyii hogaaminayey una dhiibay ciidanka dowladda federaalka ayadoo shan sacay tahay cabdila barowl ku weynaaday bes tobanka sac waagberigi nagala qaada haddana ayadoo haddina ay tahay aday afar saaco maalin shan saaco maalin macmal eh meel ay dhahaan istaanbuula tagnay doomankaasa u socdeen u socdeen u socdeen habeenka aday waqtiyaadii oo laba iyo tobanka camal ay buurgaaba ku weydeen ishaystii marka axmedow ciidankiisa idiin wata haa asaga haa saraakiishiisana wadat habeenkii waa see loo qulqulay badda garabkee loo loo qulqulay loo qulqulay saa loo soo socday markaa doomanka marka aday kambonitan ay tahay anaa la dhahay marka doomanka waa la jooji doonta ugu horreysa waa la jooji oo taliyaha gaashaanla una wata oo sarraay wuu jooji wuxuu dhahay marka markaasuu dhahay kor uu qeylo ciidanoo maqlaysaan uu dhahay waxba dagaal qaaha rabna ma leh annaga waa is dhiibi rabnaa ninkii degayana xeebtaas ma geynayno dhahay askarta ka soo goosanaysa dowladda federaalk ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sii korortay iyadoo si weyn looga soo dhoweynayo goobaha ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida uu ku faahfaahinayo cabdulqaaliq macalim cabdiweli hogaamiyaha maamulka la baxay puntland ayaa lagu eedeeyey inuu boob ku hayo khayraadka gobollada uu ka arrimiyo maamulkaas iyadoo ay jiraan caddaymo iyo tuhuna la xiriira maamulada dalka ka jira in lagu eedeeyo in ay dalal shisheeye la galaan heshiisyo qarsoodi ah iyo kuwo muuqda oo ay mararka qaar bulshada ku maran habaabiyaan ayaa waxaa hadda soo baxay in maamulka ama hoggaanka puntland lagu eedeeyo in uu shirkado shisheeye la galay heshiisyo lagu boobayo kheyraadka dalka mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ku ah maamulka la magacbaxay puntland ayaa waxa uu eedeemo kala duwan u jeediyey saciid dani oo ah hogaamiyaha maamulkaasi puntland siyaasigan oo lagu magacaabo guuleed saalax barre horeyna isu soo sharxay xilka madaxtinimo ee maamulkaasi ayaa dani ku eedeeyey in uu shirkado shisheeye usoo kiraystay boobka kheyraadka ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada waqooyi bari ee dalka maamulkii puntland wuxuu ku sii siqayaa inuu noqdo shirkad ganacsi oo u shaqaynaysa xubno ka mida qaraabada dhow ee madaxweyne siciiddeni waxaad la socotaan hadda in la qorshaynayo in sifo aan sharci ahayn khayraadkii dabiiciga ahaa lagula soo baxo in la soo kiraystay kambaniyo caloosha ushaqaystayaala in la rabo in la boobo khayraadkii ku jiray si gaar ah gobollada sanaag iyo bari maamulada dalka ka jira ee ku daaban shisheeyaha duulaanka gardara kusoo qaaday ummadda soomaaliyeed ku hayaan boob khayraadkeeda dahan bad iyo berriba iyadoo soomaalidu ay la nooshahay xaalado cakiran oo ay iyagu badeen waxaana maamulada dalka ka jira mid weliba lagu eedeeyaa in uu galo heshiisyo lagu boobayo kheyraadka dalka iyagoona bulshada u horseeday in ay badaha ku leedaan dhegaystayaal warka fiidnimo ee aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ee alfurqaan xilligan waanaga inta waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu